aad baad u mahadsan tahay walaalka faahfaahinno ayaa kasoo baxaya qaraxyo dhowr ah oo aad u xoogan oo xalay mujaahidiintu ay ku weerareen xerada murtadiinta ee jenaraal gordon ee ku taalla magaalada muqdisho xeradan waxaan la wada soconnaa waxaa hadda degan oo ku sugan maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka elitria dhowaana la keenay magaalada muqdisho saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu soo gaaray maleeshiyaadka murtadiinta ee elitria lagu soo tababaray ee xeradaasi ku sugnaa qaraxyadan si weyn ayaa looga maqlay xalay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho waana markii ugu horeysay ee mujaahidiintu ay qaraxyo ku beegsadaan maleeshiyaadka murtadiinta ee elitria lagu soo tababaray ee dhowaan la keenay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya